Kulliyadda Daawaynta ee Qalliinka Jaamacadda Muqdisho ayaa dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho ka bilowday olole baaritaan caafimaad oo indhaha ah. Ololahan ayaa waxaa ka faa'iideystay boqol arday oo dhigatay Iskuulka Muqdisho International. Dr Maxamed Axmed Nairobi, Hormuudka Kulliyadda Daawaynta iyo Qalliinka ee Jaamacadda Muqdisho, iyo Dr Guuleed Cali Baashi, oo ah dhakhtarka sameeyay baaritaanka, ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololahan ay bilaabeen.
waxaa maanta sharaf noo ah inaan soo booqanno muqdisho international school annagoo ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho waxay bilowday barnaamij ah yacni ka qayb qaadashada caafimaadka bulshada Een, sidaan ogsoonnahayna waxaa muhiim ah een, caafimaadka ardada ama bulshada ardada mustaqbalka soo korayso sidaa darteed waxaan ku bilownay mashruuc ah een, een, eye screening camps among school going children ama een, hubinta caafimaadka indhaha ee ardada iskuullada dhigto Een, sidaan la soconno caalamka hadda waxaa ku soo kordhay waxa loo yaqaano digital education ama electronics ee ardada aad u isticmaalaan taasoo aan ogsoonnahay in ay saameyn culus ku leedahay een, aragga sidaa darteed haddii ardadu araggoodu u liitana waxay saameynaysaa waxbarashadii ardayga waxaa laga yaabaa in uu macnaha performansigiisa ama darajaadkiisii ama ka qayb qaadashadii activitiga iskuulka saameyn aad u weyn ay ku yeelato sidaa daraaddeed oona laga yaabo ardayga inuuba ogeyn in uu mushkilad u ka qabo indha- indhaha waxaan ugu talagalnay inaan community outreach samayno ay ka mid yihiin iskuullada een, laga hubiyo ardadaas een, aragga maanta waxaa aad noo farxada inaan aan hirgelino oon bilowno barnaamijka eh, eye screening ama baaritaanka aragga ee iskuullada kaasoo aad muhiim u ah een, eh, barbaarta soo koraysa eh, taasoo naga saacidayso in hadhow aan helno eh, ubad araggooda ubad qabo eh, taasoo ka saacidayso iyagana inuu fikirkooda iyo waxbarashadooda aad u korto Een, aragga ayaa wuxuu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan eh, marka uu ilmaha soo korayo Een, taasoo ka saacidayso waxbarashadii lafalgalka bulshada iyo waxyaabo badan oo oo dhanka sooshiyaalka ah Eh, sidaas darteed jaamacadda muqdisho waxaa ay go'aansatay si loo helo eh, dhallinyaro iyo ubad eh, araggooda ubad qabo hadhow mustaqbalkana loo aayo in aan ka soo bilowno eh, eh, baaritaanada araggooda dhanka iskuulka Een, sidaas darteed maanta waxaan ka hirgelinay eh, iskuulka muqdisho international school eh, baaritaanka aragga oo isagana eh, series-no oo muddo socon doona